culimada masjidka jamaca degmada abdaal ee gobolka saaxil ee maamulka somalilan ayaa dadka muxsiniinta ah ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dhismaha masjidka masjidkan oo dhisan ku dhowaad konton sano ayaa xilligan waxaa ka muuqda burbur iyadoona qaar kamid ah jameecada masjidka ay ku tukadaan banaanka sababo la xiriira masjidka oo aan qaadin dad badan qaar ka mid ah culimada gacanta ku haya masjidka jamaacah degmada abdaal ee maamulka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa dadka soomaaliyeed ugu baaqay in dhismaha masjidkan ay ka qayb qaataan waxaan halkan ka cilaaminaya ka sheegaynaa dubudhiska jaamica abdaal masaajidkaasi waa masaajid qadiima dhowliyo sideetanka ayaa la dhisay masaajidkaasi wuxuu noqday masaajid aan dadkii qaadaynin oo dibadda lagu tukaday salaadihii iyo taraawaxdii dumarkii qaadi waayey waxay aanu ka maarmi weynay inaanu warbaahinta gelinno oo aanu sheegno in ummadda muxsiniinta ah ee dadka helo khayrka ah oo caalamka meel kastay joogaan ba aanu u bandhigno bannaanka ayaa lagu tukadaa salaadaha cid kasta waxaanu ka codsanaynaa oo anigoo odayaasha masaajidka mas-uulkiisii ka mid a mas-uulkii guuda masaajidka ah in cid kasta oo muxsiniina oo wax la baxaysa hadday ganacsato tahay iyo hadday dadka xukuumada ama gobolka saaxil yihiin ama ganacsatada gaar ahaan gobolka berbera ee saaxilu ka tirsantahay degmadani dhammaan caalamka oo dhan wax alaalixi muxsiniina ilaahay wuxuu dhiibanaya masaajidkaasi fariintaa aanu dirayno inay ka soo jawaabaan masaajidkaasi markii la qiimeeyey waxaa lagu qiimeeyey laba boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo dollar ayaa lagu qiimeeyey waana la wada dhisaya oo waxaanu ka sheegaynaa masaajidka magaalada abdaal oo waxa weeyaan sida uu sheikhu sheegay dhowr jeerba la ambaqaaday iminka magaaladu waa magaalo kobcaysa oo aad iyo aad u weyn waxa weeyaan waxa ku taalla waddadii halbowlaahayd baa ku taalla marka waxa weeyaan masaajidkii waa la ballaadhinayaa waxaa nagu yaraaday dhismihiisii dibadda ayaa lagu tukadaa saa taraawiixdoo kale iyo jimcayaashaba marka waxa weeyaan waxaanu doonaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa oo waxa weeyaan muxsiniinta ah in nagala qayb qaataan aayaddii qur-aanka ahayd ee ilaahay ku sheegay masaajidka fa ina almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axad masaajidka cid loogu magac daro ama la siiyo ama leh oo aan ilaahay ahayn ma jirto sidoo kalena xadiiskii nebiga ee ahaa sala allahu calayh wasalam ee ahaa qofka masaajid dhisaa ilaahay guriguu jannada uga dhisaa innagoo labadaa ka duulayna muxsiniinta muslimiinta muxsiniinta caalamka meel kasta oo ay joogaan waxaannu ka codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan masjidkan ayaa ah kan ugu weyn ee ku yaala degmada abdaal ee gobolka saaxil ee maamulka somalilan iyadoona hadda lagu bilaabay dhismo iyo ballaarin